wararka ka imaanaya deegaanka miirjiicle ee hoostaga degmada cabud waaqi ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in maanta miino kula qaraxday saddex caruur ah guddoomiyaha deegaanka miirjiicle nuur daahir aadan oo la hadlay reediyo kulmiya xafiiskiisa magaalada cadaado ayaa sheegay in caruurta ay ku cayaareen miinada sidaasina ay kula qaraxday wuxuuna sheegay guddoomiyaha in laba ka mid a caruurta ay soo gaareen dhaawacyo halisa ahay maanta waxaa ka dhacay saddex caruur ah oo laba wiil iyo gabar ah ayaa dhaawac waxaa ku gaaray foolxun oo maxaan ku idhaahdaa aada iyo aada hadda ay u liitaan waxay dhaawacaasina wuxuu ka gaaray meno meno meno
waa gartay marka dadka wax gaareen caruur miya
ha waa dad caruur oo aan hadda qofkaan gaari uusan ku jirin nino adigu afar iyo toban jir baa u weyn
sidee marka miinada ula kacda caruurtaasi
meeladaas macnaha waxay ula kacday waddanka oo dhan bay ku jirtaayoo waa wax soo noqday oo adigu hadda waxaan u malaynayaa waa markii sideedaad hadda markaan
waayahay marka ma ku istaageen ma gaari ayay la socdeen qaabkee miinada u kacda
miinadu inta badan waddanka aad bay ugu ugu jirtaayo ugu ugu waa ku waa ku aasan tahay marka sidaad ogtahay hadda dabaylaha iyo waxyaabahaasa macnaha markii ay ciiddii iyo waxbaa iska qodmahaya ama waxunbaa soo baxaya markii muuqaalkeedii ay arkaan dadka wax magaratada ah bay bay bay gargaraaceen iyo soo bixin iyo arag aad aragtaan wax saas ah ay ay kula kacaysaa hadda ka hor sidoo kale geel bay la kacday meesha macnaha dadka deegaanka uu leeyahay marka waxay noqonaysaa caruurtii maantay miinada way gargaraaceen kadibna waa ay ku qaraxdeen ha khasaarahaasi waxa weeye waa dhaawac laba laba caruurta ka mid ah si aan fiicnayn bay u googo-an yihiin gacan iyo maxaan ku rahdaa lugis xigta mid baa ka ka ka go-ay oo jajabay oo ka burburay midna caloosha hadda baa meel ka muuqata khasaaruhu marka aad buu u weyn yahay dhib waxaa gaaray dhaawac foolxun baa gaaray guddoomiyaha ayaa sheegay in caruurta xaaladooda caafimaad haatan lagu dabiibayo isbitaalka magaalada cabud waaqee gobolka galgaduud wuxuuna sheegay in deegaanka dhowr jeer ay kusoo laalaabteen qaraxyada miino wallaahi mayo hadda cusbitaal hadda caalamigana annaga cusbitaal meeshaanu ma lahan kol cawdaaq baa hadda la geeyey oo noogu dhowey ha hadda kahor waxaa jirtay sidoo kale wiilal arda ah baa sidoo kale u gargaraacay bay ahaayeen mid baa ka haray saddexdii kale waa dhimatay mar kale awr raran oo maxaan ku idhahdaa la wado oo ilma wadaan buu sidoo kale ula kacday oo awrkii ilmagii midna xilbahoodii baa la arkay waxaa kaleeto jiray mar sidoo kale ay u gargaraaceen oo haddana dhaawacaan oo kale uu yimid mar waxaa jiray baalka kan la yidhaahdo ay xitaa la kacday gaari la kacday oo gaari meesha marayay la kacday oo gaarigii gees wa dhinac wax ka gaareen dadka laakiin aysan waxba aysan gaarinin adigu waa fara badnayd oo intan ilaa adigu dhowr iyo toban sano baa wax soo noqnoqda oo labadii sanaba ama halkii sanaba mar nagu soo noqda wey maxamed maxamuud owaadan radio kulmiye cadaado